Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan sidii shaqaalaha bangiga dhexe ee Somalilan uga faa'iidaysan lahaayeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Kulanka waxaa ka qayb galay culimo, shaqaalaha bangiga iyo mas'uuliyiin kale. Xubno ka mid ah mas'uuliyiinta Wasaaradda Diinta Somalilan iyo culimo oo kulanka ka hadlay ayaa shaqaalaha ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan bisha barakeysan ee Ramadaan.
bisha rabadaan waxaa la doonaya walaal qofku inuu isku miisaamo sanadkii tegey rabadaantii hore iyo tan maxaa dembi kaa dhacay ee la doonaya inaad ka toobad keento maxaa acmaashaadii hoosu dhacay ee la doonaya inaad kor u qaato acmaasha khayriga ee bisha ramadaan lagaga faa'iidaysanayo taqwada kadib waxa iyana u horraysa towbadda waxaynu ku jirnaa shahrulmakfira waxa weeyaan waa bishii dembi dhaafka tobankan dhexe waxaa la yidhi waa makfira dadku ilaahay waxbay weyddiistaan ilaahayna wuu siiyaa waxay weyddiistaan waidaa sa'alaka cibaadii fainnii qariibun ujiibu waidaa sa'alaka cibaadii cannii qariibun fa innii ujiibu dacwata addaaci idaa dacaanii ilaahay baa yidhi dadku haddii ay ku weyddiiyaan bal markay ilaahay wax weyddiinayaan ilaahay miyuu u dhow yahay mise wuu ka fog yahay waxaad ku tidhaahdaa fa innii qariibun waan idin dhowahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ma fogi kitaabka xadiiskeed kala bixiso dee waad garanaysaa aayaddii qur-aanka iyo xadiiskiiba waad fahmaysaa waxaad ka fahmaysaa meel kasta oo caynummadu joogtaa baad dhegaysanaysaa wada caalimiin baynu runteennahay laakiin waa maxay fadakir inna dikra tanfaculmu'miniin buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulka markuu amraayey asxaabtii oo lagu waday wadayba haddana intaa waxa lalaa u sheeg mar walba wuu anfacayaaye wixii aad taqaannay unbaa marka lagu celiya haddana ku anfacaya oo maaragtay qalbigaagii ku dhacaya eh wax cusub ayaynu isu sheegaynaa ma ay jirto guddoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan cali cabdulaahi daahir ayaa culimmada iyo wasaaradda diinta somalilan uga mahadceliyey wacyigelinta ay u sameeyeen shaqaalaha waxaynu soo dhoweynaynaa aynu salaamanaa culimmada inay wixii waano iyo cibraba ayna siiyaan kutubta qur-aankana ayna guddoonsiiyaan aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa culimmada halkan inoogu timid iyo guud ahaan wasaaraddaba wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa magaalada hargeysa maalmihii lasoo dhaafay ka waday kulamo bulshada loogu wacyigelinayo bisha barakeysan ee ramadaan si ay uga faa'iidaystaan